Wasaaradda Arrimaha Gudaha Federaalka iyo dib u heshiisiinta Galmudug oo kaashanaysa Wasaaradda Arrimaha Gudaha Dowladda Federaalka Soomaaliya ayaa magaalada Gaalkacyo ee xarunta gobolka Mudug ka furtay kulan looga hadlayay xoojinta dib u dhiska nabadeynta iyo dimuqraadiyeynta kaas oo muddo dhowr maalmood ah ka socon doono magaalada Gaalkacyo. Kulanka inta uu socda ayaa diiradda lagu saari doonaa xoojinta nabadda Gaalkacyo waxaana ka soo qayb galay xubno ka socday waxgaradka, haweenka, dhalinyarada iyo guddoomiyaasha xaafadaha magaalada Gaalkacyo ee Galmudug. Ugu horreyn, furitaanka kulanka waxaa ka hadlay cabdiraxmaan cali cabdi oo ka socday wasaaradda arrimaha gudaha dowladda federaalk soomaaliya Ee, waxaa sharaf weyn inoo ah inaan ka soo qayb galno kulankan muhiimka oo diiradda lagu saarayo xoojinta ee, dimuqraadiyadda dhismaha nabadda ee degmada Gaalkacyo ee anigoo ku hadlayo magaca wasaaradda arrimaha gudaha ee federaalka iyo dib u heshiisiinta ee, dowladda Soomaaliya waxaan marka hore bogaadinayaa qabanqaabiyayaasha iyo dhammaan ka qaybgalayaasha u istaagay ka doodista muta- mustaqbalka dimuqraadiyadeed iyo nabadeed ee degmada Gaalkacyo.
dhankiisa gudoomiye ku-xigeenka gobolka mudug ee galmudug bedel liibana maxamed ayaa ka hadlay ahmiyadda kulanka The inclusive waxa la yidhahdo oo ah in wax loo wada dhan yahay iyo sidoo kaleeto governance accountability in dowladdeenna hadda oo wasaaradda arrimaha gudaha iyo maamulka gobolka iyo degmada in lala xisaabtamo oo la weydiiyo adeegyada in wasaaradaha kala duwan lala xisaabtamo sidoo kaleeto waxa la yidhahdo re- eh, reduce grievances waxa waaye in dowlad dimuqraadiyaddu waxay hoos u dhigtaa dadku inay xoogaa ay ca- tabasho ka qabaan nidaamka dowladnimada dimuqraadiyaddu marka waa shay aad iyo aad u muhiima sidoo kale nabaddu dimuqraadiyadda keligeed ma taagnaan karto nabadduna keligeed ma taagnaan karto nabaddu sidoo kale waxay u baahan tahay in loo dhan yahay oo inclusive iyaduna la mid tahay social justice bulshada dhexdeeda in cadaalad loo falo ugu dambeyn agaasimaha guud ee wasaaradda arrimaha gudaha galmudug cumar cabdi maxamed guure ayaa si rasmi ah u daafuray kulanka ee saa la socotaanba ee afartii lasoo sano lasoo dhaafay shaqooyin fiicana laga qabtay oo ay ugu horreysay magaalada aad joogtay gaalkacyo oo golihii deegaanka aa ogeydeen inaad dabcan waqti intaa geliseen dad adinku soo xulateen keensateen kabacdina ay doorteen maamulkii aan aaminsannahay runtii ee maamulka laftiis inta uu shaqaynaya inuu saldhig u ahaa hufnaan iyo isla xisaabtan iyo in bulshadu qofkii hadduu qaldamo ay sixi karaan maamulkoodana wax u sheegi karaan waxaa intaas ku lamaan runtii eh, dowladnimada casriga marka la fiiriyo wax kasta beys u ah in la helo runtii eh, nabadda Eh, dabcan waana runoo dee nabad haddaysan jirin wax kale dhan lagama hadli karo marka alxamdulilaahi eh, nabadda marka la fiiriyo runtii shaqo fiicana laga qabtay ilaa xad fiicana waa lasoo gaarsiiyey afar sano ka hor qof kasta wuu xasuustaa sida markii aad u safraysid dhuusamareebabka xaaladdu ahaan jirtay maantana sida ay tahay waa loo jeedaa